بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول
سورة الفيل مكية وآياتها خمس آيات سورة الفيل ومكية آيات كيدنا شن آيدود وي بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل سورة آيات كوبات إلا آخر كيده waxay kaga warramaysaa qisatu asxaabi alfiil nimankii maroodiga ehelka u ahaa ee maroodiga watay qisadoodii iyo wacdarihii iyo dhacdadii ku dhacday baa ilaahay suuraddan kaga warramay warranka ilaahay inoogaga warramay kitaabkiisa arrimihii hore u dhacayna waa lilcidati waalictibaar waa in lagu waantoobo oo wacdaraha wax lagu qaato faactabiruu yaa uli labsaar wasaciidu man wucida bikayri ninka guulaystana waa ka kayrkii lagu waaniyo ee ku wax qaata marka dadkii hore marka laynooga waramo waa waddaday mareen ha marina si aan wixii helay idiin helin ilaa haddii kale halis baad u tahay dee halaagoodii rabbi inuu kugu sallido subxaanahu wa tacaala alam nuhlik alawaliin uma nutbicuhum alaakhiriin kadalika nafcalu bilmujrimiin ilaahay wuxuu lahaa kuwii hore miyaanaan halaagin dabeed kuwii dambana miyaanan waddadooda raacin oo kuwii kuwaa ku dayday halkay mareen iyagana maanaan ka daba marin sidaasun baanu xumofalayaasha ku samaynaynaa kadalika nafcalu bilmujrimiin waa maxay dee ilaa qiyaamaha qof walba wuxuu mutaysto un baanu kula mucaamaloonaynaa qisadan khulaasadeedu waxay ahayd ninkii xabashiga ahaa ee la odhan jiray abrahat alashram ee boqorkii xabashida uga wakiil ahaa yeman ee yeman haysan jiray abrahat alashram ayaa wuxuu doonay maadaama carabi ay u xajaan kacbada beydkaa ilaahay xurmada leh maka ku yaalla si beydkan lagu sii socdo uunuu dadka uga joojiyo kaasuu ka xanaaqay ayaa wuxuu yidhi sancaba waa caasimadda yamaneed imika yacni sancaba miyaan ka dhisa kacbadan oo kale si aan carabi iyo dadkaba uga joojiyo inay maka tagaan guri aan isagoo kale la arag ayuu halkaa ka qotomiyo uu sanca ka dhisuu ka taagay dabeed wuxuu yidhi waa in kan loo soo xajaa dee nin qurashiyaa goor habeennimaa intuu guuro galay u gurguurto gudihiisii galay gurigii ayaa intuu dhexdiisii ku saxarooday weliba gidaaradii sidaa ugu dhawooqay dabeed uu iskaga baxay dee abrihii markuu arkay beydkiisii uu doonayay inuu kacbadaba ku dumiyo sida loo galay ayuu xanaaqii yidhi waxa weeyaan kacbadaa waa inaan weeraraa oon soo dumiyaa dhagax dhagaxaan u kala dhigaa halkaasuu dee ciidankiisii iyo colkiisii iyo maroodiyadiisii ka kaxaysta dabadeeto markuu maka kambelkeeda marayo ayaa dee nimankan waxa weeyaan wuxuu yidhi maka iyo beydka jooga bala dee odayaashoodii iyo waxgaradkoodii iyo ha la raadiyo halkaasaa loogu yimid horta waxay qaadeen abu aalib waxa weeyaan geel uu leeyaho ilaa boqola na way qaadeen oo xoolahay qaateen buu ku jiray marka odayaashii markay u yimaadeen iyadoo cabdulmualib markaa dee odaygii qureysheed uu yahay nebigana awowgii uu yahay sala allahu calayhi wasalam ayaa wuxuu ku yidhi war abrahow waxa weeyaan ana rabulibil anuu geelanaad qaaday ayaan leeyahay walilkacbati rabbun yaxmiiha kacbaduna rabbi ilaaliya ayay leedahay anuu shaqo kuma lihi kacbada ma ilaalinayo ninkii wuu yaabo dee odaygii dhammeee qureysheed oo kacbadii dee waxa weeyaan dadkiisi iyo awowyadii iyo aabiyaashii ay karaameynayeenna duulaankeedii aan ku socdo dee wuxuu islahaa wuxuu kaala gorgortamayaa kacbadan wuxuu yidhi war anuu geelanaan leeyahay geelaygana ii soo celiya adiyo kacbadiina waa idinkaa ilaah bay ay leedahay ilaaliya anigu ma ilaalinayo dadkiisiina wuxuu yidhi isaga baxoo buuraha iyo togaga iyo meelaha lafihiina iyo cirdigiina iyo maalkiina la baqda ilan waa colka itaal weyne xoolihii buu usoo celiyey toos buu dee hore ugu dhaqaaqay isaga iyo maroodiyadiisii dee maka markay in yar usii jiraana waadii muxasar ay marayaan halkaas ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala dee ciidankiisii usoo diray ilan wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa hu ilaahay colkiisa iyo ciidankiisa ma oga isaga mooye axad kale ilaahay hadduu doono shimbir buu kuu dirayaa hadduu doono xabad kaneecuu kugu sallidayaa hadduu doono jinacdaa iyo waxaa dhulka iska maraya aynu ka nabad gashannahay hadduu ilaahay nagu sallido miyaynu guryaha u hoyani wax alla wax dabaabadiyo diyaarado kale had- kasta haddaad adeegsato qudhaanjo lagugu salliday ayaad dhulka uga qaxasaa ilaahay markaa dee colkiisii wax ka mida oo shimbirahaas oo afkooda iyo lugahooda dhagaxaanta dhoobada la dubay ee la gubay ka samaysan kuwa ta afka iyo lugaha kuwaasuu ilaahay u soo diray dabeed nin walba iyo maroodiga uu sito uu wato yacni dhagaxaasunbay ku dhufanayeenoo bartaasu ay ay ku baktiyayeen yacni ninka iyo waxa uu gaadiid wataba xabaddaa dhagaxa ama dhagaxaanta ay shimbiruhu ku dhufanayaan ayaa dhinaca kale uga tafayey markaasi halkaa ku halaagsamayey dabadeed colkii abraha iyo wixiisiiba halkaasay burbur iyo baaba ilaahay kaga dhigay halkaasaa ilaahay kacbadiisiina ku difaaciyey oo ku ilaaliyey ilaa qiyaamadana ilaahay subxaanahu wa tacaala beydkiisa isagaa ilaashanaya cid kastoo dee xumaan iyo eh, dhibaato waxa weeyaan la damcda ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu u idmo mooye dee cid waxyeeli karta oo taaban kartaa ma jirto Eh, xabashidu markaa ama kufaarta iyo gaaladu yacni sharaasada iyo adayga ay leeyihiin dee ilaa aakhiru zamaanka wakhtiga u dambeeya waxa weeyaan ka ku hamiyi doonaa inuu kacbada dhagax dhagax u kala dhigo ee lagu sallidayaa waa ku mujrima oo xabashi ah marka had iyo jeer sharaasada iyo adayga waa dhaqan ay leeyihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala markaa waxa uu yidhi alam tara ay alam taclam miyaanad ogeyn nebi allow kayfa facala siduu ku sameeyey rabbuka rabbiga biasxaabi alfiili fardaha asxaabtoodii yacnii kuwii waxaan u jeedaa eh, maroodiyada cafwan alam tara miyaanad ogeyn nebi allow kayfa facala siduu ku sameeyey rabbuka rabbiga biasxaabi alfiili maroodiyada kuwii watay yacnii kuwii maroodiga watay ee kacbada ku weerarayey rabbigaa wuxuu ku dhigay miyaanad ogeyn alam yajcal miyaanu ka yeelin kaydahum shirqoolkoodii macnaha shirqoolkii iyo wixii ay maleegeen dabin miyaanu ka yeelin rabbi fii tadliilin khasaare miyaanu ka yeelin shirqoolkoodii ilaahay khasaare miyaanu ka dhigin oo wa arsalo miyaanu u dirin rabbi calayhim iyaga tayran shimbiro abaabiila koox kooxa shimbiro koox kooxa oo raabaraaba iyo hurin hurin u wada socda miyaan ilaahay ku sallidin shimbirahaasoo tarmiihim ku ganaysa bixijaaratin dhagaxaan dhagaxaantaasoo min sijiilin dhoobo la dubay ka samaysan yacnii dhagaxaan dhoobo la dubay ka samaysan ayaa ay ku ganayeen oo fajacalahum rabbi miyaanu ka yeelin ka casfin ma'kuul sidii bal la cunay yacnii caleen la cunay oo kale ayuu nimankii ka dhigoo nin walba galalaati buu dhacayoo isaga iyo wixii uu watayba wa arsala waxaanu ku salliday rabbi calayhim iyaga tayran shimbiro abaabila koox kooxa tarmiihim xaal ay ku ganayso shimbirahaasi bixijaaratin dhagaxaan oo min sijiilin dhoobo la dubay ka samaysan oo fajacalahum dabeed rabbigaa wuxuu ka yeelay ka casfin sidii caleen ma'kuulin la cunay hadhuudh ama caleen la cunay ayuu ka yeelay ama bal la cunay yacnii burbur iyo baaba buu rabbi ka dhigay subxaanahu wa tacaala